Ceelasha laga dhaamiyo biyaha macaan ee magaalada Kismaayo isla markaana loo yaqaan Bulaablika ayaa waxaa ku yimid hoos u dhac weyn oo la xiriira isticmaalka biyaha taasoo ay sabab u tahay shirkado magaalada u sameeyay biyo gelin. Ceelashan oo ay muddo ku tiirsanayd magaalada Kismaayo ayaa waxay nolol maalmeed u ahaayeen qoysas badan oo ku nool magaalada Kismaayo waxayna isugu jiraan kuwa leh mulkiyadda ceelasha iyo sidoo kaleeto kuwa kareytooyin kaga soo dhaamiya ceelasha isla markaana magaalada u soo iibgeeya. Qaar ka mid ah muruqmaalatada ay noloshoodu ku tiirsan tahay ceelasha biyaha macaan ayaa ka warbixiyay sida ay noloshooda u saameysay hoos u dhaca ku yimid isticmaalka biyaha ceelasha.
dhugna waxa weeye meesha ceelasha biyaha laga dhaansado magaalada Kismaayo biyaha looga dhaamiyo wey marka sidaa daraaddeed anagu waxaan nahay dad masaakiin oo maanta maaragtay ceelashaan iyo waxaan iska isticmaalna ku dameer ku shaqaysta oo dameerkiisa rarta oo maanta maaragtay wixii ilaahay u qoray ku raadsada iyo ku ceelka jiido oo maanta maaragtay ceelka soo jiidayo maaragtay biyaha iyo wixii maaragtay xooggiisa maalaya labadaa qaybood baan nahay marka sidaa daraaddeed waa iska waan iska waan iska nimcaysana ilaahay maadi waxa weeye saas ay tahay maaragtay waxay qalaabka ilaahay na siiyo waan iskaga noola qaabkaan ku shaqeynaa waxa weeyaan dameeraha biyaha waxa weye waa la dhaaminaa waa la wadaa suuqa la geynaa waa lasoo wareejinayaa markii lasoo wareejiyo wixii laga helo saddex doolar laba doolar afar doolar wixii laga helo dabka habeenkaa lagu shubanaya intaasaa markaa habeenkii aan quudanayna subax haddana sidoo kale waa la raraa waa lasoo wareejinaa sidaas waa loo soo wadaa markii saas loo soo wadaa haddana ma garanaysaa dabkaa lagu shubana annaga intaa waxaan ka haynoo kale oo xoogsi oo aan shaqoon haysanaa ma jirto taas waa kuwa magaranaysaa kareetaarida ee dameeraha aan wadana wey arrintaas tan labaad kuwa ceelasha ka shaqeeyaan iyo waxa dhib weyn bay qabaan waa xamaali xoogooda ay jiidaan waxaa laga yaabaa maanta maarata maanta inuu laba toban kareeto ama shan kareeto u dhaamiyo waxa uu dhaamiya haddana inaan lacag loo hayno deyn lagaga qaato oo maanta maarata uu dib u sugo ayaa laga yaabaa oo maanta maarata wixii haddana dib u sugo isaga iyaga laftirkood maarata wax ku filan oo maanta maarata ku filan oo dhaqaalo oo fiican oo ku filan ma haystaan marka sidaa daraaddeed anagu waxaan intaasaa maarata isaga barakaysan ilahay kuumada raadiya makarasay dee irtiqan ilaahay baa ilaahay ilaahay baa bixiye gabadha haysataa waxa weeye macnaha yani taas oo maaragtay deynta iyo maaragtay xoolaha marba ay wixii dib u sugayaan ilaahay kuumada raadiya qof waa dameereley gaarigaa ka jabaya kareetaha ka burburaysa ka jabaysa dib u hagaajinaya kharashii waxbaa ka gelaya wax ka bixinaya meel qaar baa dameeraha samaysan kari waayaan iska dhigay oo macnaha kharash ay ku samaystaan oo dib u samaystaan ay waayeen iska dhigay marka iyaga ilmuhu bay iska baahan yihiin gaadiid wax kale u baxayan male qaraabihii ehel kale oo hadda marka meeshan ma joogto xaqaarame oo caawiyan aan lahayn baa iska jira marka sidaa daraaddeed waxaa weeye faa'iidada waxa waan ka helaa waxa weeyaan waxaa laga yaabaa hadda maanta maaragtay markay karatada baxdo waxay waxay soo helaysaa afar doolar laba doolar waxaa iska ninka biyaha dhaaminaya ceelka karatada u dhaaminaya yaa qaadanaya labaa usoo haraysa marka kareeta sidan wadaad arwood way kareetan dhaamina gacmahayn waa kuwan kareetan dhaamina dameerka maaragteen waxaan saaraa maaragteen afar fuusto laba fuusto labadii fuusto waxaa lii dhahay maaragteen jirgaamahan ka dejinayo maaragteen dameerka maaragteen hal hal fuusto saar halli fuustona dameerka ban wax uma goyso dhallinyaradana waa shaqo la'aan wax oo maanaa shaqa oo jir ma jiran maanta ka saddex ka afar shaqa ma laha shaqadaa kale aan qabto waxaa waaye eel waay eel eel qod eel qod maanan ahay waxaa waaye eelaan qodaa